الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله الحديث الأول حديث الكوبات عن أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كوبي وحلقوري أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال وعلي سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له إنما إكرم أنا الأعمال وأعماش بالنيات أي ثابتة مثل سبن بالنيات أي بسبب النيات نيوي كسبته وإنما إكرم أنا لكل امرئ قفر وأعطنا به ما نوى وعميته فمن كانت قفر هذه هجرته بجلد أسوي جلوب ومحسوي جلوده إلى الله الحدي يا درسي يا ورسوله يا رسول كيسا نبي محمد عليه الصلاة والسلام قبضي حكم الدسر وجوده فيجي رسول كاس جلدي إلى الله ورسوله عليه حاله ومن كانت قبضي أي عاتو يجلس وجلس للدنيا الدنيا تسير ويصيبها أو هي أو امرأة أما إسلام ويقبها أو بسنة يدفع رسول جودنا فرجلته كاس جلديسه إلى ما هاجر إليه كرسول جوده رواه وحوله شيخ إماماء المحدثين أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النسابوري في صحيحيهما اللذين هما صح الكتب المصنفة وعن بلال بن عبد الله كتاب كتاب الأربعين الأربعون النووية كتابكي أفرطا يا لبدا حديثك وابناع يا إمام النووي رحمة الله عليه أفرطا يا لبدا حديثك وكوبين هاي أفرطا كان يا لبدا حديث حديث وضوكم إذا هو قاعدة من قواعد الإسلام كتاب قرآن كده ذاتك إن بضان وكميد وضوها إسلام معها كتاب ذاتك ابتدائي يا كريم ومتركة وكتاب حديث كتاب الله وليس هاي حديث سيد الشيخ بشي عليه من والبعض قاعدة كده حديثي سمعك حديث فروض أو جديع سمعنا حديثي سنة حديث أو شيخ أحوالي في تلك بالله وقال له تربيه أو له قبل ما تلك إن بلنا وضع لكن كتاب كامل الله أنت ويري السعام بالله وعلى وكل نسيا محاك يصي دانت كتاب الشيخ أو كلها يقاك هو المثلي يقاك لقاء المثلي عشاء الله كتاب كما على الله تربيه إنه قواعد نقضه قواعدنا حديث والماء وقاعدنا نقضه وحاسوا مسائل أي كفر عمان مسائشة بيقي فيه كتاب كان حديث والله أول حديث منك فهم كرا وسنين كستاهي أما أن بالله وكري أنكو أن لو كتير كريم أن شيء علمه يتجمل حديث الملك وراد وكتابه كله وشيخه وحديث عمر بن الخطاب وأنا حديث متفق عليه إنك سوى حديث وحديث غريب وكبير يعني عمر بن الخطاب كريه النبي حولي صحابه النبي عليه الصلاة والسلام غرابة رسول الله عبارة صحتي كتب حديث كباري وضد ظني وليه إن عمر بن الخطاب كلمة النبي حولي أنا وحولي مريض وحولي مريض مرة شوفوا إلى عن أمير المؤمنين مؤمنين تأمين كل واحد قولي أبي حفص نهى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين صمت أنا يوحي لك وضد المسلمين تأمره وها أبو بكر رضي الله تعالى عنه ayaa u xushay arrintaas qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi rasuulka ale sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu waxaan maqlay inama alacmaalu inama inkala mahane alacmaalu acmaashu binniyaati ay taabitatu mid ku sugan waayeen binniyaati bisababi niyaat niyooyinka sababtood alacmaal waa jamcu camal acmaasha ama ama acmaalu ruuxa noqoto أما أعمال اللسان هنوته أما أعمال الجوارح هنوته كعمها يلوح وحلقه أبتئ لما أنت الوانية اللوني يستوي وأولي عمله اللوني يستوي عمله أولي اللوني يستوي نيضنا وامنين حديث كان أصلي حديث كان علماء قوعية المدار الإسلام لا حديث كوري وحديث كان يحديث كان حديث كان يحديث وحوالي يالوت من أحدث في أمرنا حديث عائشة في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد لبلد حديث مدار الإسلام islaamku labadaas ku wareega aslu islaam waa labadaas say ku yihiin camal walba oo qofka kiisa markii aqbalkiisa la fiirina laba shardiya loo fiiriya labada shardi hadduu ogso camalku waa aqbal labada shardi haddii uu ogso waayo ama mid kamida laga waayana camalku aqbal maaha camal saalixana laguma magacaabo labada shardi shardiga koowaad waa maxay al-ikhlaas iyo ilaahay dartiisa loo sameeyo sheega camalka shardiga labaadna mutaabacatu rasuul labadii marka shardi oo acmaasha uu ku qototay oo acmaasha ku ansaxiisay aa labada xadiisa kala wadanaya kan hadda aan maanta dul taagannahay muxuu ka hadlaa al-ikhlaas iyo niyada in ilaahay loo qaadan yeelo xadiidka caaisho noo imaan doonaa wuxuu ka hadlaa shardigii labaad oo mutaabacada ah marka labadooda islaamnimo islaamka waa ku wareega marka camalku wuu ammaan wada camal qalbi sida tawakulka iyo toobakeenka iyo waxyaabaha lamidka ah ama ha noqda camal lisaan iyo carabka wax laga leeyahay ama gacmaha wax laga sameeyey iyo lugaha wax laga sameeyey waxaa shardi u ah niyadiisu in ilaahay dartiisaa subxaana watacaala markii allah aqbalaya subxaana watacaala camal walba marka wuxuu ilo niyadiisu niyaduna waa maxay anniyaat waa jamcu niya niyana شرعا والعزم على فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى والعزم على فعل العبادة عبادة إلا سمعيه إلا معاصبه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لله يقول وانا مثلا وإن عشرك أنا بنفسه عشرك لبرته علمك لبرته إلهي جسدنا وبرته صلاة إلا تكده إلهي جسدنا لو تكده soonka in la soomo waxaa soonka guryo dhan laga soomo ilaahay dartiina loo yeero waa alcazmu calaa ficli cibaadati taqaruban ila allahi subxaanahu watacaala ficilka in la sameeyo in la go-aansado iyadoo ilaahay loogu dhawaanaa subxaanahu watacaala niya niyaada waa niyo niyaysu waa saas niyadaas maxaa siiray booskeedu waa xagee ma carabka ma gacmaha ma lugaha mise waa qalbiga waa qalbiga qalbigaa wax laga go-aansadaa qalbigaa wax laga yeystaa niya maxalkeedu waa qalbiga sharcan wa caqlan waa saas waa qalbiga qalbigaa wax laga go-aansadaa waxaan inaad samaynayn iyo inaad katege iyo inaad jooge iyo inaad marnaane qalbigaas waa wax laga go-aansadaa in lagu hadlaayo oo lagu waramaayna sax maaha sunnana maaha fayoobinankee maaha iskhilaaf inay sunno tahay in niyada lagu waramaa fayoobi maaha waxaad la ogaatiin dadka waarwaara iyo dadka fafayow fayow waxyaabaha iskala duwan yihin waxaa kamid a niyada oo qaarna ay waxay niisan yihiin ay u qarsan yihiin sida dadka fayow oo kale dadka fayow waa saas dadka waara dadka fayow waxay u duwan yihin waxay niisan yihiin sheegaan badi soomaaliya qofka waara waa dadan leh waxaana uu sheega wuxuu niisan yahay wa adiga laftisaas inta waa niisan intana hadda maasha fadhida fadhida dhammaantana qof walba waxbaa niisan yahay duurka markii laga baxo cashirkaa markii laga baxo qof walba wuxuu niyeysan yahay inuu sameeyo inuu meel aado inuu seexdo inuu wax cuno inuu wax akristo inuu wax muraajaceysto qofkii marka sheego annaga naga mid a oo daldalma oo yidhaahdo waxaan niyeysanayay markii aan cashir ka baxo inaan meeshaan ka baxo meesha kasoo qadeeyo kadibna mususha xali ku taalla aan galo kadibna aan cashirka meesha masaajidka ashiisa ku ceshado kadibna aan baabuur ceelasha u fuulo kadibna ninkii saas yidhahda mafuliya kusoo waaday nin waaro waayo waa nin ugu jiro waayo waa nin ugu jiro ilaa dadka dhan wax waa niyeysan yihin kafayow laakiin niyadu waa qalbiga xalkeedu waa qalbiga isagoo shibo ficilka uu niyeysto uu sameynaa salaadana waa la mid haddaad rabto salaad inaad xirato salaad duhurna ay tahay markaad soo weysaysayba waxaad qalbigaadu waxaad ka go-aansatay inaad salaad duhur aada weysato waa weysaystay inaad aada masaajidkaad go-aansatay masaajidkaad timid safkaad gashay niya waa intaas allahu akbaraasi waa salaada xiligu waa duhurki qoraxdii markay samada ka baygtay bartankeeda way allahu akbaraasi haddii aad marka markaad masaajidka timaado aad tidhaahdo waa tukana salaad faradahana tukana duhura iyo magaceeda afar ragcay ka kooban tahay ilaahay dartiisaan u tukanaa haddaad tidhaa warkaasuma waa liyaabas waa fayoobi waxaas waa daldalan waa fayoobi waa fayoobin maaha فيوم إلى أن تيس ما دام بدعيها فيوم إلى أن أولي أبوابها وسواس عذر كينا وسواس عذر كينا ما كانت واحد أشكي لنا ثلاثة شعير وما تصلي تصلي فرضك الله أكبر فرض المسلم الله أكبر وعيه وقالوا على الله أنك ثلاثة عشر سحشتين تذكر لحشتين سنوعي إيه قبل تمرك ودعي ربو أنا أقول جوغا قبل تمرك ودعي ربو ثلاثة oo iska tagay salaad ka baxay isagoo salaadii tukan afar tii ragcuu dhamaystiri waa marna waa xiro weynaaba waswaasaadee waswaasaadee waxaan ilaahay ku adkeeyo isku adkeeyo waxaa laga niyeysto markuu masaajidka imaanaya wuxuu niyeysto salaada afar ragcaan uu tukaday allahu akbar uska yidhaahdo marka atalafudu bihaa niyada in lagu dhawaaqaa ay ma sunna sunaa mase waa bidcatu bidcatu waa watalafudu bihaa bidcatu waa bidcatu inay tahay maxaa u daliila nabi maxamed ku dhawaaqay mase kuma dhawaaqay kuma dhawaaqay haddii nabi maxamed inuu ku dhawaaqay salaad markuu xiro tago inuu soon inuu ku dhawaaqay iyo soonka iyo ku dhawaaqay niyada hadday sugnaato sunnatun waa hadday sugnaa weydana bidcatun waa hala raadi marka nabi maxamed inay ka sugnaato annagu hadda goor maana arag haddii la helo sunnatun waa helaynaa sida ragga qaar ay dhaheen haddii sida loo waayey ay u maqnaatana bidcatuna lagu bedelaa meesha sunnatun la geeshay bidcatu lagu bedelo marka niyadu iyadaa waxay kala saartaa caadada iyo cibaadada waa lagu kala saaraa caadada iyo cibaadada waa lagu kala saaraa niyadaa lagu kala saaraa matalan laba qofooda ah wada mayrana wada qubaysaya mid kamida mayrashadiisu waa cibaado mid kamidana waa caado mida wuxuu qubaysanaa qaboojidiisa ama abuusalada iska dhaqan waa caadadii loo qubaysan jira waay caado waay mid kamiduna waxu qubaysaa salaada ka tukato janaaba qabtaa janaabada ka mayro waa laba qubays ma kala duwan yihin mase ma kala duwnaa waa kala duwan yihin laba qubays waayo waana kala duwan yihin waxaa lagu kala duway labadoodu ma ma wax dhawaaq ah mase waa niyo niyo waa wax lagu kala duway kan isku shaqeeya biyaha isku shubay ee janaabada ka qubaysay iyo kan isku shaqeeya biyaha isku shubay ee isku qaboojiyey labadooda ay kala duwan yihiin niyada saas darteed haddii mid janaabo qabaa uu isaga niyeysan inuu janaabada ka qubaysto ee uu niyeysta keliya inuu ee isku qaboojiyo biyaha janaabadii qubayskeeda weli waa lagu leeyahay weli waa lagu leeyahay sidoo kale laba nin aan maalin isla socota biyana ma cabin raashinna ma cunin wax kalena ma samayn waa wada qarsan yihiin nin kamidana waa maajuus oo ajir u yeelana midna bilaahajir waa mid kamidu wuxuu cuno waayin hadduu heli lahaana waa cuni lahaa mid kale midka kale laakiin soonu niyeysanin hadduu wixii wixii la cuni lahaa hadduu heli lahaan kee ma cune wixii la cabi lahaa hadduu heli lahaan kee ma cabi kan marka waa maajuus ajir u leeyahay kana ajir ma laha maxaa kala saaray labadooda waxaa kala saaray niyada kala saarta marka niyadu cibaadada iyo caadaday kala saaray sidoo kale waxaa lagu kala saaraa cibaadada laftirkeeda niyada waa lagu kala saaraa laba ragcaan laba ragcaan isukaan markaasay salaad subax noqdeen salaadihii shantaa mid kamid ay noqdeen salaad subaxay noqdeen haddana laba ragco tukana waxay noqdeen labada ragco laba ragco sunna ay noqdeen maxaa kala saaray labadan ragco isku sidaa loo tukaday isku waxbaa lagu akriyey isku meela loola jeestay isku qof waaye maxaa kala saaray markaas labadan ragca iyo labadan ragco maxaa lagu kala duway waa niyada waa niyadaasaa lagu kala saaray niyadu marka waa shay qaaliya niyadu waa shay qaaliya qof laba qofoodaa ficil isla samayne mid kamiduhu waa ku dambaaba mid kamiduna ajir oo kuleeyay isku waxabayna sameeyeen tusaale ahaan laba nina dalabatulcilmi isla ah cilmiga isla dhigtaan isku sheekhay ka dhigtaan isku kitaabay akhristaan isku markisay joogaan isku siyay u dadaalaan mid kamidu waa dambiilaysa dembiyaa looga qoraa waxaan mid kamidana ajiraa looga qoraa say ku dhacday isku kitaabay akhristaan isku sii muraajaceeyaan isku shiiqaa u akriya isku meelay joogaan kana waa dambiida kana waa maajuur waa say ku dhacday shiika mid ilaahay waxa u baraa iskususa u baraa matalan ama ilaahay keyrkiisa u baraa adduunyaa deshi camalku camal waxa waaye waa sheeg waa diin ilaahay waa wax la baranaa diin ilaahayna markii la baranaa waxaa shardiya in ilaahay darti loo barto mid marka ilaahay dartiisu bara umaaye ilaahay keyrkiisa u baranaa ama adduunyuu raadinaa ama dad ustusaa ama isaga iyo madaxsiinuu ku raadinaa midna ilaahay dartiisa u baraa kii adduunyada goobka ahaa oo ilaahay dartiisa aan u baranaynin waa dambiyada dembiga looga qoraa cilmi barashada dembigu kuleeyay kan kalena ajigu kuleeyay kalena ajigu kuleeyay laba nina salaada isla tukaya nin kamiduhu wuxuu isleeyahay aabbaha masaajidka iska tus aabbaha masaajidka kugu arko hadduu banaanka masaajid kugu arko kudil arko ama aabbaha subax kuu sugo ama aabbaha suusa kuu dili masaajidka usoo galay ilahay dartiima soo gelin aadinkiisa dartiisa usoo galay mid kala garabkiisa ku tukaa oo ilahay dartii masaajidka usoo galay waana laba niman labaatijiriyaal ah oo sufaaca labadooda mid kamiduna salaada u tukaa waa ku dambaaba mid kamiduna salaada u tukaa maxaa kala duway labada nin waa niyadaas wa marka inama alacmaalu acmaashu binniyaati ku ah wa inamaa likulli imriin qof walbana waxa u sugnaaday maana waa wuxuu niyeey wuxuu niyeesto niyadee niyadiisu leeyahay hadduu ilahay dartii shay u sameeyo waa lagaa jeesiya hadduu ilahay dartii u sameeyna lagaa jeesiya maa faman kaana qofkay ahaata mid yasuucu niyadiisu ila allahi wa rasuulihi alla iyo rasuulkiisa ilahay dartii qof kusoo jeeday oo maka kasoo tegay madiina soo aaday walaas markaa lasoo jeojiyay madiina lasoo jeojiyay ilahay dartii marka soo jeeday iyo rasuulka dartii iyo rasuulka inuu arko iyo rasuulka inuu la saaxiibo iyo rasuulka inuu difaaco iyo rasuulka inuu diinta la fidiyo qofku usoo jirooda hijratuhu ila allahi wa rasuulihi hijradaasi waa hijro dhacday xukun ahaan hijro ilaahay xaggiisa loo hijrooday iyo rasuulka xaggiisa hijro loo hijrooday ku xukuntahay ajirkii uu leeyahay qofkaas qof ilaahay iyo rasuulka usoo hijrooda ku ajiriya hijraduna waa maxay waa alintiqaamu min balad shirki إلى بلد الإسلام وإن لقبوا بلد القالبة لو لقبوا بلد المسلمين وإن قرأنا وحال نسو جيوجي مقالة مكة وحال نسو جيوجي مقالة المدينة لكن مكة مقالة مكة لفطي وعدو فيه لقى فطوي شركين تا كذي ملو عوني لا هجرة بعد الفتح هذا الحكاية مريا مقالة مكة لقيه جيوماي مقالة مكة لقيه جيوماي لكن الجزء كله قل إلى قيام ساعة والشعونة عبادوين هي كمتها ومن كان قد يعطي جزء جزء يعطي بمئة أدوية كثير أو يصيبها وصيبها لكن لكن أن لا يجب سوجوني أوسو يجوني أماش كسر تنعكس وحباب الأسوس يا ماش الله كسر يش خفي سؤال أو رأس ينكحها أما نالو سنة صورة سري نالو جعلها لكن كيف يجوني ويكسر إيه لكن نكتر fikir ku leeyahay inaad jirto maahan ama inaad tiraa dad rabto dadka leedahay soo jirooyti ee dad ku yimid bariijira tuu gaas jirbisu ila ma haajara ilayhi wuxuu u jirooday waa xukmi ilaahay subhanahu wa ta'ala yasuufi maadaama soo jiro ajhi uu maali ila ma haajara ilayhi wali admir u jirooday waa asaga admir meela masiri uu maali admir uu jirooday qof walba waa uu jirooday admir meela مسيري ومري أما هو هي أما هو هي لكن وقت إلى جد الجولة أجد و بيا كما دعاء وأجد والهنا لكن وقت الجولة إلى إليه الجولة الدنيا زور لأن هذا يقول لما لما هذا هو الدنيا لا تجد إنه ولا هو صوت كلام ناسي إنه ما هو تجد إنسان هو صوت كلام أما يتكلم ترى إذا هذا شيء أوتر أما سوى كلمة وسوى شيء يقولي منك الدنيا قوم الجولة وعشان تكلم إنه لا يقول إنه الدنيا دوايا وسطكم لكن يجرع إلى ما هذا إليه يجرع جلوه حكمية وحكم كذا ليه يعني قبض ميوه جلوه وعلوه قبض ميوه جلوه وإلى ذلك سوى جلوه وحبا صوابا هي أجل عن الخير والغفر ما كان يوجد أقول دولة احتيالية حديث كريم بغن كتبت علم المنكر بالله والله بالله صوت ومحي عمل بالقري خيري حديث يدر المنافسات أجل أطوية هذه يدا بسمعتها أجل العالم وكذا مرجع هل بعد يقول لك هذه عمل كذا قبل بون يدا بالله أنت العمل بالله هذه يدا وخالد تعالى عمل بالله هذه يدا وحشي أنا وقتي وقارون وقتي وقارون من أخرى من أخرى أنت وقتي على كلام رواه إماماء المحدثين وحولي حديثك إماماء المحدثين محدثين لابد لي إمام لكن محدثين وأهل الحديث والحديث يقول حال كذا لرضي إمام عمر هو هيك يجي ككوبا وأبو عبد الله بن سهيل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديسبة البخاري البخاري وإمام البخاري رحمة الله عليه كان رواه أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري لغة منه والله شيخ وأئمة المحدثين كاملة محل كورية في صحيحيهما لبدل صحيح كورية لبدل الكتاب ومدر وكاملة وصحيحيه اللذين لبدل هما يوبا أسح الكتب كتبت أوصح الصناع أسح الكتب كتبت أوصح الصناع كتبت المصنفة لألفين كتبت هو الألفين هو الألفين اسمه هو الألفين يشتري فكتاب القرآن قال الاستمرار كتاب القرآن هذا الله هو سبحانه وتعالى مثل من عند الله هو وايد لكن وجه كتاب الله هي وقت الله لكل قرية بخاري ومسلم في أبو داود في سبيل ابن ماجه غير دوار قرية kutubtaas marka la eego xadiidka kuwa ugu saxiixsan waa bukhaariga iyo muslimka bukhaariga iyo muslimka ugu saxiixsan xadiidkii marka isku waafaqaan xadiis sahlan ma xadiis isku waafaqaan xadiis sahlan ma xadiis saxiixa waa sixadan meesala ka gaaray labadooda haddii la yidhahdo yaa saxiixsanna maxaa la leeyahay yaa saxiixsan labadooda bukhaariga bukhaariga saxiixsan sababta ugu saxiixoobana waa maxay yaa sheegi kara sababta saxiix bukhaarigu ugu saxiixsan yahay saxiix muslimka ma in bukhaari sheekhi muslim yaha keliya ah mase wax kalaa jira ee ahna shacbi shuruudda bukhaari iyo shuruudda muslim waxaa adag shuruudda bukhaari bukhaari iyo muslim labada kitaab oo saxiix bukhaari iyo saxiix muslimka axaadiista nin walba uu ku qoray maaha axaadiistii uu aaminsanaa inay sugan tahay oo dhan maaha nin walba axaadiistii uu aaminsanaa inay sugan yihiin ay saxiixa yihiin kuwa islaa waa ugu sarreeyaan oo kusoo qoray meesha marka waxaa jirta shuruud la dhigay oo xadiidka saxiixa oo matala bukhaariga lagu waraayo muslimka lagu waraa loo dhigay muslimna shuruuduu leeyahay uu leeyahay xadiisku hadduu shuruuddaas codsado waa qora kitaabkan waa kusoo qora bukhaarina wuxuu leeyahay xadiisku hadduu shuruuddaas codsado waa kusoo qoraa labada marka shuruudood ayaa waxaa adag shuruudda bukhaari meeshaas yaa tusaaleyna meel uu ka adag yahay jira maasha allah mustaax mustalaxa waalidkan ee maxamed maxamed saali saad ay tusaale xagga mucaasarada kow imaamu bukhaari wuxuu leeyahay labada qofooda wax kala warinay inay isku casri yihiin oo is arki karaan keliya ma lama rabo waxaa shardi uu leeyahay inay isku casri yihiin is arki karaan marna is arkeen ugu yaraan inay is arkeenaa shardiga labadan qofood sheikha iyo sheikha uu ka warinaa waa kulmeen inay sugan tahay taasaa shardiga haddii la yidhaahdo labadan isku waktiga joogeen isku beledna waa joogeen waa is arki kareen aysana sugnaanin inay is arkeen wuxuu leeyahay xadiiskooda mustadaaca ku jira suurtagal waa mustadaac ku jiro ma soo saarayo waayo muslimna imaamu muslim laakiin wuxuu leeyahay haddayba suurtagal tahay inay kulmaan matalan isku wakti waaye isku meelna waa joogeen waa iska arka waaye isku waktina waaye marka taariikhda la fiiriyo wakti dhan way isla joogeen haddii marka suurtagal tahaba inay kulmaan iskuna wakti ay yihiin suurtagalna ay tahay inay kulmaan xadiidkaas waa qaadayna labadaas sheekh ay kala weriyeen una shardimayno inay inay sugnaato oo lasoo sheego in labadooda is hor fadhiisteen u shardimaynaye se waa sida isku waktina waa hayeen waana ku imi kareen saas darteed meeshaas yaa shardi adag bukhaari yaa shardi adag saasaa bukhaari xadiiskiisu wuxuu ku noqonaa xadiidka bukhaari soo muslim soo saara xadiidka xoog badan xadiidka xoog badan noqona laakiin xagga axaadiista alfaadeeda iyo xagga sida axaadiista loo tartiibiyey xagga abwaabta iyo kutubta yaa labadooda sarreeya ee bay muslima sarreeya laba bayda marka laga dishay labada bayd waa akrina wuxuu tashaajara qawmun fi bukhaariyi wa muslimin ladaya wa qaaluu ayu zayni tuqadimu faqultu laqad faaqa albukhaariyu sixatan kama faaqa fi xusni sanaacati muslimu tashaajara qowm laba qofo laba qora qoomaa dooday fi bukhaariyi wa muslimin bukhaari iyo muslim ay ku doodeen ladaya aniga agteedii ku doodeen bukhaari iyo muslim dad wa qaaluu waxayna yidhaahdeen ayu dayni tuqadimu labadan kuweedkeed hormarine labadan yaa kula sarreeya labadan yaa xadiidtoodu fiican tahay sixa ay daciifsan tahay faqultu waxaan igu yidhi laqad faaqa albukhaariyu sixatan bukhaariya wuxuu dhaafay muslim sixada bukhaariya xagga sixada muslim ka sarreeya axaadiista bukhaari way ka saxiixsan tahay axaadiista muslim kama faaqa fi xusni sanaacati sida qaab alifka qaab alifitaanka wanaaggeeda iyo sida kitaabka loo alifay wanaaggeeda oo u saramaray oo u sarreeyo muslimu muslim u sarreeyo bukhaari uga sarreeyo marka ninkaan si cadaalad u fiican tahay oo dadkii bukhaariya muslim isku haysay uu garnaqay bukhaariya muslimna waa arday sheekiisii yaa labadooda ardaya laakiin muslima ardaya sheekiisuna waa bukhaari raxmatullah caleyh xadiidka markaa gaari waa soo xidina ala soo xidina sida faatixada oo saxiya qof walba oo ka baxayna waxa la rabaa xuduud in ay tabaha shaqa waqti kafaan si wala qura markii sida laga qura la leeyahay ka maro laakiin waxa loo diidaa qorofa ka tagay odayaasha waa laga rabaa dhallinyaradana waa laga rabaa والله سبحانه وتعالى على وعلم بالله التوفيق